horta dadka isu yimid waa dadkii talada masiiriga ahi ee dalku leeyahay soomaaliya la yidhaahdo wadalahaao waxa ka soo bixi karaana wax kale maahan waa la heshiinayaa ha la heshiiye heshiisyadii hore muxuu kaga duwanaan karaa nimankii shalay markii uu qabta deni caleemasaarkiisii madaxweyne farmaajo wuxuu ka codsaday ummadda soomaaliyeed shirdigu heshiisiin ah ama maamul goboleedyada ha noqoto ama siyaasiyiinta ha noqoto kaleeto aan xilka haynbe in ummadda soomaaliyeed puntland u qabato dowladda federaalkuna ay kharash ka bixiso puntland sidii bay ugu taagneyd arrintaa iyadaa qodobkaas madaxweynahana way ka ballan qaadeen cidda fulin weyday oo ay ka socon weyday waa ciddii shalay codsatay oo codsigoodii looga jawaabay oo laga ajiibay bahay haddii shalay kuwii ay codsadeen ay wax ka qaban waayeen oo laga ajiibay maanta kan oo ay u arkaan in qoorsagaaro lagu keenay waxay aaminsan yihiin farmaajo iyo khayraba kan in qoorsagaaro lagu keenay bay aaminsan yihiin waxay aaminsan yihiin in qoorsagaaro lagu keenay cidda ku keentayna waa cidda talada dalka laleh oo maamul goboleedyada ah qaybteed baa ku keentay marka isagoo ay aaminsan yihiin in qoorsagaaro lagu keenay maanta wixii heshiisoo meesha tan ay dadka dhulka isu dhigaan aniga ma qabo inay fulinayaan sababta kuwo shalay aan khasab lagu keenin oo ay codsadeen bay fulin waayeen miday isleeyihiin maanta waa laydinsoo hogaamiyo hoggaan baa laydinku keenay heshiis ay la galaan dadka inay ku khayaamaynayaan mooye aniga ma qabo inay fulinayaan
marka horey waa loo heshiiyey manaa fulin hadda haddii la heshiiyo oo aysan fulin maxaa faa'iidadaa soo korartay
horta mar walba waa la isku tolan yahay oo waxaa la wadaagaa magac dibi ah oo soomaali la yidhaahdo oo aan go-ayn inta adduunku uu dhisan yahay sidii saaxiibadoodii ka horreeyey ayagoo intaa in leeg dalka ka qaban oo muqdisho ku fashilmay wakhtigu kaga dhammaanayay kuwii camal bay noqonayaan ilaa aynu ka helaynana ummad u hoggaansanta waxaa lagu hesheeyey oo dastuurka ah waxaan ku jiraynaa sida hadda aan ku jirno iyo jugjug meeshaada joog waxaasoo dhanna waxaa keenaya u hoggaansanaan la-aan dastuur sarrayn la-aan sharci iyo sinaan la-aan sharci sarrayn la-aan sharci iyo sinaan la-aan sharci
gabagabadii maadaama madaxweynaha dani uu shirkan martigeliyey ma lays odhan karaa puntland waxay soo ceshatay maqaamkeeda ay ku lahayd soomaaliya
waa mahadsan tahay madaxweyne deni iyo tiimkiisa siyaasadeed oo hadda taladan masiiriga mandatekeeda haysta muddada yaro hadda ay joogaan ma ku oran karo waa dhaliila yihiin oo dhaliil way jirtaa dhaliishuna waxay ka fiican tahay inaan lagu dhaliilin haddana maqaamkeedii soomaaliya ay kaga jirtay way muuqataa haddii aan wax kala imaanna waxaan qabaa in ay sida hadda ay wax ku wado inay positive mooye ay negative keenayn